cabdi waxid waa mahadsan tahay maantay waa tegay deegaanka shabeelow iyo deegaano kale u dhadhow ciidamaduna si nabada ayay kula wareegeen oo markii ay arkeen khawaarijtu ciidamada kusoo fool leh dib ayay uga baxeen meelahaas oo dhan iyo dabcan shabeelow keliya ma ahan meeshay ciidamada joogaane ciidamadana waxa weye muxuu ahaa hadda shabeelow kuma eka takriiban maantay ilaa toban kilomitr ilaa dhul ku dhow shan iyo toban kilomitr oo dhinaca caad xaggeeda ka xigta ayay maanta dhan joogeen horena way usii soconayaanoo waxa weeye maalmaha soo socda inay tagaan caad iyo miroon iyo meelihii ku dhumaaleysanahayeen oo dhan inay tagaan ayaa muxuu ahaa insha allahu haddii alla idmaayo qorshuhu yahay marka khawaarigtu markay arkeen ciidamadii in ay soo diyaar garoobeen oo si toosa ugu soo dhaqaaqeen waxay bilaabeen inay dib u gurtaan oo dib u sii cararaan mise dagaal ayse kusoo waajihin dabcan meel kastay tagaanna dabcan waa laga daba tegaya haddii ilaahay yidhaahda
hadda maxaa suurta geliyey in maleeshiyada al-shabaab ay isaga baxaan deegaankii shabeelow oo la ogaa dagaalkii khasaaraha xoogan geystay inuu halkaa ka dhacay dabcan laba arrimood baa keenaysa midi waa mid ah ciidamadii joogay deegaanadan aad baa loo soo tagayey ciidamo kalaa kusoo biiray way soo bateen cududooda way soo ziyaaday tiradooduna waa soo siyaaday dhinaca kale khawaarijta way sii wiiqmayaan hadday noqoto dhinaca muxuu ahaa tirada hadday noqoto dhinaca rasaasta shidaalka noqdateyn baa muxuuhaa aan saarnay waxaasoo dhan way sii liidanayaan marka uma bawac dhigi karaan ciidamada horjooga saas daraaddeed in ay kaadma sameeyaan oo waxa isku dayaan mooye dagaalkii kafool kafoolka ahaa ay ku fakerayeen ama muxuuha lahaayeen meeshaan ciidamada jooga waa hor istaagi kartiin way ka baxda meesha in marka dib u gurasho ay sameeyaan oo waxa weeye gadaal u gurtaan si ay u helaan janis ay gaadmo sameeyaan ciidamaduna waa feejigan yihiin ma filayo in hadda yacni cid kasta in micnaha ay suuragal tahay in de laska laisdhigto ciidamadu waa feejigan yihiin waa inay ka warqabaan tabarta khawaarijtana waa ay la socdaan si degan oo miiran ayay ugu socdaan maalin kastaba waxa weeye shan ilaa toban kilomitr ayay tartiib ugu sii soconayaan si degan ayagoo baaraya oo aan kaga tegaynin hal meel ay ku hareen marka sidii hore iyo degdegkii horena looguma socdo si degan oo miiran ciidankiioo cududii siyaday khawaarijtiiyo tabartoodii ay weeqantay godadkii ay ku jireen oo badana ay hadda ka baxeen oo difaacoodii hore ahaa difaacoodii labaad wey hadda waxa lagu socdo oo in asagana waxaan rajeyneynaa wararku siday nagu soo gaarayaan in ay dib uga sii guranayaan baa wararku nagu soo gaarayaan
shabeelow maxaad kula soo kulantay oo indhahaagu ay qabteen markay noqoto goobihii ay maleeshiyada faarujiyeen
maantay markaan meesha tegey dabcan horta ciidan fara badan way joogeen dadkii way kusoo laabteen reemiyigii waa soo degeen magaalo tuulada muxuu ahaa shabeelow dee dabcan waxay ahayd ganacsigeedu si yacni furan buu u furnaa oo dadka shaaha maqaayadaha laga gadayey dukaamadu waa muxuu ahaa isla markaasaan joognayba badeecooyin baa la keenayey waxaa moodaa in noloshii dib ay ugu soo laabatay oo dadku muxuu ahaa ay ku faraxsan yihiin in ciidamadu ay maaragtay soo gaareen oo laga dulqaaday cadowgii dadkii reemiyiga ahaa ayaga laftirkooda waxaa loogu baaqay inay kasoo wareegaan aagga la filayo in nimankaas ay ku dhumaalaysanayaan wayna aqbaleen dacwadii oo way kasoo wareegeen hadda waxa weye muxuu ahaa haddii dagaal xataa dhaco la filamayo dad shacaba inay muxuu ahaa meelahaas ay dhibaata ku gaarto sababtoo xaggay kasoo marayd badankooduba marka dadka niyadda usoo dhisantay way kula sheekeysanayaan way muxuu ahaa dhibkii meeshay tacaddigii lagu hayay iyo meelihii ay ku jiri jireen waxay hadda bilaabeen dadku inay hadlaan oo yidhaahdaan meeshaas waa waxay ahaan jirtay taliskoodii inay ku jiraan in kale war uma hayno bal u taga soo fiiriya taakay waxa weeye waxaa la socday ilaa shan iyo toban kilomitr meelo lagu sheegay in ay iyagu joogi jireen baa la tegey iyadoo dee ah godad ay ka guureen oo ka baxsadeen oo ay iscudno joogin baa loogu tegay meeshii waxaa hakad galay sida hadda ee muuqatada dagaalkii ka dhanka ahaa al-shabaab bilihii lasoo dhaafay sida xooliga uga socday deegaanada galmudug maxay tahay sababta hakadka keentay markay noqoto dhinaca gobolka galgaduud iyo dhinaca qeybo kamida gobolka mudug oo in yar ay hadda kaga sugan yihiin wal hakad kalaa maahan dee waxay ahayd ciidamada iyadii fasax la geliyey fasaxii markay kasoo laabteenna ciidamadii kaleoo lasoo diyaariyey sidoo kale ayagana qalabayntoodii iyo shaqadoodii baa socotay sidoo kale waxaa iyadana socotay in la xoojiyo dhinaca surveilanciga la xoojiyo oo diyaaradihii qaarkii ugasoo qaybgeli lahayeen ciidamada iyo taageerayaashii muxuu ahaa soomaaliya inay si fiican uga wada qayb qaataan waxaas oo dhan ayaa shaxdaas oo dhan la dejinayay dibdhac kale ma uusan jirinin sidoo kale dib waxaa kaloo jiray roobab xoog lahaa jiray oo dhulka hadda maanta aan tegay oo kale dhul aada roobabka u burburiyeen oo wadooyinkii dhulkuna waa hawd gaadiid ma mari karo xataa haddii aan waddo la helinin waxa weeye gaari hore ma dhaqaaqi karin ayaga khawaarijta laftirkooda godadkii ay ku jireen ku dhuumaalaysanayaan roobka inta ugu kale ka saareen ayay dib u mataqana uga gurteen marka waxaasoo dhan cawaamil fara badan oo waxa weeye hadday noqoto ciidamada diyaargarayntoodii hadday noqoto roobkii xooga badnaa ee socday dayrta oo aanan suurtagal ahayn in ciidamadu tilaabo ay gediyaan laakiin hadda xilligii waxaa la galay jilaalka dhulkii xoogaa waa soo adkaaday oo qorax baa timid gaadiidku waa socon karaa ciidanku waa socon karaan yani markaan dee waa mar loo bambixi karo oo meeshay joogaan loogu tegi karo